somaliland waxaan rabnaa ummadani in aan midayno cadaaladna ku midayno badabtii waa la kala taagnayntaasa la kala taagnaa adinkuna aqoonsi heli weyday annaguna ismaamuli weynayo dhibaatadii waa adigaaba naga roonoo nabad haysa waxaan rabnaa xisbi cusub oo xaggaas laga furaa inay kamid noqdaan somaliland xisbigaas xisbigii ummadda soomaaliyeed way cadaaladda ku soo hogaamin lahaa waxaan leenahay hogaamiye kasta ee gobol jooga ee jooga inuu soo dhaweeyo colaan qorana uma hayno reerna ma laha qabiilna ma laha xamarna haddii lagu aasaasay kismaayo baa la mid ah oo garow waa la mid ah oo hiiraan baa la mid ah oo baydha baa la mid ah oo meel kasta oo soomaalida joogtaa la mid ah waxaan codsanaynaa waxaan jecelnahay inaan ku tagno kismaayo inaan tagno oo xubnaha xisbiga dad ka mid ay kismaayo tagaan oo ay baydhaba tagaan oo ay garowa tagaan oo ay hiiraan tagaan oo ay tagaan maarag waa inaan guurna waa inaan ka baxnaa dhibka aan ku jirno soddon iyo saddex sano inaf wey soddon iyo saddex sano waa inaf wey waa inaan ka baxnaa waa inaan garowsannaa in ayna sidaan aan ku soconna ayna waxba ku jirin waa inaan isbedelnaa caqligeenna bedelnaa waa inaan ka bedelnaa qabiilkii meelna geyn waayo dabhadayskii qabiilna geyn waayo gobolayskii meelna geyn waayo waa inaan xisbiyadii u gurnaa xisbiyadii maxaa ka imaana waxaa ka imaanaya dad kala duwan oo kala rijin ah oo kala qabiil ah laakiin maslaxad caama ay qaranka u haya laakiin hadda u fiirso iskuma darmi kartiin baarlamaankii hadda waxaa la kala bixi reereer baa loo kala bixi sababta reer buu bixisan ma soconayso shaqadii ma soconayso wasiiradii reereer baa loo kala bixi sababta reer buu matalaa wax kale ma masal marka taasaan rabnaa inaan ka guurino meeshaan uga guuri lahayna faraskaan uga guuri lahayn faraskaan waa xisbiga cadaaladda bulshada ee hadda maanta aan aasaasnay faraskii dhabarka u hayay ee u ahaa qaadi karay ee dulqaadkeeda lahaa ee dusha u lahaa waa faraskan xisbiga cadaaladda bulshada inaan wada korna ayaa rabnaa inaan ku barwaaqowna aan rabnaa inaan ku midowna ayaa rabnaa inaan waddankan ku horumarina rabnaa nala qaata xisbigan xisbigaa nala qaata xisbigan ummadda soomaaliyeed cadaalad baa naga maqan cadaaladana faraskaas cad ee laga cadaaladda bulshada ku raadinayna